wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ceydiida salwaan xaashi ayaa bulshada reer jubbaland gaar ahaan kuwa reer kismaayo ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dhinaynta deegaanka wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadku dhir badan beeraan si loo soo celiyo dhirtii horey loo jaray dib u kabasho deegaankeenna iyo in dhirteennii iyo la soo celiyo cagaarintii deegaankeenna inaynu isu taagno arrintaas waa mas-uuliyad wadareed wax wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ku filan tahay maaha bulshada qaybaheeda oo dhan baan rabnaa inay hawshaas ka qayb qaataan qof walibana uu meesha uu joogo uu uga xisaaran yahay taariikhda sida aad og tihiin oo laga warrabo gobolkan jubbaland la yidhaahdaa soomaaliya kaynta ugu weyn ugu quruxda badan ugu ugaadha badan ugu dalxiiska wacan khayraad ilaahay ugu deeqay oo gaara oo uu kaga duwan yahay gobollada soomaaliya oo dhab u lahaa dalxiiskiisa iyo booqashadiisa iyo juqraafikali sida ilaahay u sameeyey in lasoo arko marka loo baahan yahay gobollada soomaaliya oo dhan baa looga iman jiray waxaa ugu sahlanaya anugu aan xusuusto ardayda in xilliyada fasaxa ay aadi jireen marka iskuullada iyo jaamacadaha fasaxa laga qaato qof waliba isku dayi jiray inuu soo arka waxay dhulbaruhu meeshu ka mara soomaaliya sanguuni xarun baa ku taala dhulbaruhu maro marka meeshaa dhulbaruhu maro guriga ka dhisnaan kaabad bay leedahay qof kasta oo soomaaliya inuu sawir taariikhda u galo memoriala ku soo galo dhulbaraha isagoo taagan waxay ahayd wax aad loo higsado oo qofkii ilaahay u fududeeye ee fasilitiska hela uu ka faa'iidaysan jiray ugaadha iyo iyo iyo waxyaabaha duurjoogta ah ee deegaankan joogay aan deegaamada kale laga heli jirinna waxaadu fara badan u ahaa kaymaha iyo dhulka sida ilaahay u sameeyeyna aad bay uga duwanaydo waad ogtiin dee inta leykis iyo webiyo iyo wax walba ilaahay siiyey waa deegaanka keliya jubbaland waa deegaanka keliya soomaaliya ku yaalla ee laba webi leh marka laga biyo mareennada kale ee ama la dhaho leykiska ama togaga ama doox wixii la doono ha la yidhaahdee ee deegaanka ku yaallaana aad iyo aad bay u fara badan yihiin wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sano ee ugu dambeeyey waday dadaalo dhirbeeris lagu sameynayo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose